habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa magaalada washington
waa fiidnimo axad ah bisha julayna ay sagaal tahay sannadka labada kun iyo toddoba iyo tobanka waxaadna si dhow nooga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban qaar ka mid a efemyada geeska afrika iyo baraha internetka ee v o a somali com iyo weliba boggeenna facebooka waxaana idaacadda idinla socodsiinaya caashe ibraahimna aadan caashe cudi anoo asmac xuseen farjar
qodobadaad idaacadda fiidnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah kulan dadweyne oo ay iska kaashadeen v o a iyo jaamacadda magaalada minneabolis oo habeenkii xalay lagu qabtay magaaladaasi baaritaannada faraha badan ee adduunka laga sameeyey iyo kuwa c d c da ay samaysayba ilaa hadda wax caddayn ah oo tusaya ama tilmaamaya in tallaalkan mm r ta uu sababay waxaa la rabaa wax caddayn rasmi ah ma jirto waxaan kale oo aan idiin haynaa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha hadday dhiil la soo hoyeeto oo diriir la heenseeyo ticihii sidii hawsalkii cadowga heeraayay halkuu cali xuseen ka hadli jiray waannu hibannayd sidoo kale waxaad maqli doontaan kulan taageero dhaqaale loogu ururinayay xarunta cilmi baarista iyo daraasadaha ee awjaamac ee magaalada nairobi qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddayada fiidnimo marka horese waxaad ku soo dhowaataan qodobo ka mida warkii dunida
waxaa maanta albaabada loo xiray suuqyada ganacsiga ee magaalada boosaaso kadib markii ganacsatadu ay ka biyadiideen canshuur macaasha oo la duldhigay ganacsatada ku jirta guryaha kirada ah noocyada kala duwan ee ganacsiga magaalada boosaaso ayaa gebi ahaanba albaabada loo laabay subaxnimadii hore ee saaka waxaana istaagay ganacsiga guud ee magaalada ganacsade ka mid ah kuwa xiray goobahooda ganacsi ayaa v o eda u sheegay inay si weyn uga cabanayaan canshuurta cusub oo afar boqolkiiba ah kirada guryaha laga qaado gudoomiyaha gobolka bari yuusuf maxamed wacays ayaa isagana waxauu v o eda u xaqiijiyey in uu ka socdo rugta ganacsiga kulan ganacsatada iyo dowladda u dhexeeya kaasoo lagu maaraynayo cabashada ganacsatada
ciraaq ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqday in ciidamadoodu ay kala wareegeen magaalada mosul kooxda isis oo gacanta ku hayay magaaladaas qoraal ka soo baxay xukuumadda dalkaas ayaa lagu sheegay in taliyaha guud ee ciidamada oo ah ra-iisul wasaaraha dalkaas xaydar al cabaadi in uu gaadhay magaalada mowsil islamarkaana uu hambaliyeeyey ciidamada xoreeyey magaalada iyo shacabka dalkaas hase ahaatee dagaallo ayaa dhacayay xataa iyada oo ay socdaan dabaaldegyadu waxaana magaalada laga maqlayay rasaas iyo duqayn xagga cirka ah xilliga ra-iisul wasaaruhu sii daynayay qoraalka
waxaa maanta si rasmi ah u dhaqangalay heshiiskii xabad joojinta ahaa ee loo asteeyey in uu ka shaqeeyo koonfurta dalka suuriya is-afgaradkan la xiriiraha dabcinta qalalaasaha iyo dagaalka u dhexeeya xogaga dowladda iyo kooxaha mucaaradka ah ee koonfur bari suuriya ayaa dhaqan gal noqday duhurnimadii maanta tallaabadani waxa ay qayb ka tahay dadaalka caalamiga ah ee loogu jiro soo afjaridda dagaalka ka socda dalka suuriya ee lixda sano jirsaday waanwaanta waanwaantan keentay xabad joojintan ayaa waxa ay garwadeen ka ahaa dalalka maraykanka iyo ruushka waxaa xabad joojintani ka horreeyey kuwo iyaga la mid ah oo laga dhaqangeliyey qaybo ka mid ah dalalkaasi dalkaasi hase ahaatee aan wax badan sii nagaanin
budhcaddii internetka ee jabsatay shirkadaha iyo weliba wakaaladaha tamarta nukliyeerka maraykanka toddobaadyadii lasoo dhaafay ayaa la sheegay inay u shaqaynayeen dowladda ruushka sida lagu sheegay warbixin ay faafisay mid ka mid a jariidadaha ugu afka dheer dalkan maraykanka jornaalka washington post ayaa qoray in saraakiil maraykan ah oo magacooda qariyay ay hubiyeen in budhcadda internetkani ay yihiin shaqaale ka tirsan ama gacansaar la leh xukuumadda dalka ruushka saraakiishu waxa ay washington post u sheegeen in ujeeddada weerarkan ka dambeysay aanay ilaa hadda caddayn mana istaagin baa la yidhi hawsha wakaaladda la weeraray
wanaagsan mar kale meel kasta ood naga maqlaysaan habeenkii xalay idaacadda v o a waxa ay kulan dadweyne ku qabatay magaalada minneabolis waxaana kulankaasi dadweyne iska kaashaday idaacadda v o a iyo jaamacadda minnesota kulanka dadweyne ayaa mowduuca looga hadlayey waxa uu ahaa xiriir ma ka dhexeeya tallaalka iyo cudurka otisamka kulankaasi dadweyne waxaa ka qayb galay dhakhaatiir waalidiin caruurtoodu qabto cudurka khubaro iyo weliba dadweyne kale doodii kulankaasi doodii ka dhacday ama lagu qabtay kulankaasi dadweyne ayaan caawa dhegeystayaal idinkugu bedelaynaa barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha oo aad dhegeysan jirteen toddobaadkiiba hadahaan oo kale waxaana dooddaasi daadihinaya islamarkaana soo jeedinaya wariyaheenna maxamed colaad xasan barnaamijka halkan aanu joogno oo v o e da ay soo qaban qaabisay iyo jaamacadda minnesota waxaa loogu talagalay in bulshada soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolkan ay fikirkooda ka dhiibtaan islamarkaana ay su-aale ku weydiiyaan martida barnaamijka wuxuu ku saabsan yahay uun walaacan aad qabtaan iyo cudurkan kusoo kordhay bulshada soomaalida iyo weliba sida aad shakiga uga qabtaan xiriirka ka dhexeeya talaalka iyo cudurka autismka ee caruurta qaar badan ku dhacay waxaan idin barayaa martida waxaa noogu horeeya oo dhinacaa fadhiya doctor axmed rooble maxamed oo ah dhakhtar soomaaliyeed oo ka howlgala gobolkan khibrad fogna u leh arrimaha caafimaadka qoyska ee bulshada soomaalida waxaa ku xiga asli ashkir oo ah kalkaaliye sare oo caafimaad kana mid ah la taliyayaasha wasaaradda caafimaadka ee gobolkan minnesota canab ayaa ku xigta canab guuleed oo iskuduwe iyo cilmibaaris sare ka ah macadka isdhexgalka bulshada ee jaamacadda minnesota iyo weliba sheekh cabdiraxmaan sheekh shariif cabdiraxmaan moxamed oo ah imaamka masjidka daarulhijra ee magaalada minneapolis laakiin waxaan rabaa ka hor inta aanan barnaamijkeena gudagelin oo aanan fursadiin siinaan su-aalo weydiisaan ama iyaga aan su-aalo weydiin inaad nala daawataan barnaamij yar oo v o da ugu talagashay in hordhac ay uga dhigto ama bundhiga gogoldhig ay uga dhigto kulankan dadweyne ee jaamacadda minnesota gaar ahaan qaybta arrimaha bulshada humphrey school of public affairs iyo weliba v o da iska kaashadeen aan daawano
waxaan u malaynayaa haddii aad dadka weyddiiso waxay ku siinayaan jawaabo kala duwan balse waxay ila tahay aagga twin cds-ka ee minneabolis iyo st baul waa tiro ku dhow afartan kun oo qof marka aad eegto oo aad qoys kasta oo soomaaliyeed weyddiiso mataqaan canug qaba cudurka awtisamka waxay ku leeyihiin haa dariskiina ayaa qaba sidaas darteed magaceena dhexe ayaaba noqday awtisam waxaan isku dayay in aan fahmo waxay igu qaadatay wakhti aad u fog waxa uu yahay cudurka awtisamka marka uu kuu joogo canug qaba awtisamka waxay la mid tahay ayada oo baabuur xamuul uu kugu dhacay oo kale ma ahan wax fudud mararka qaar waxaa dhacda in aadan seexan maalmo ama habeenno sababtoo ah marka uu xanuunsado waa ay adag tahay in la ogaado dhibaatada kalena waa in canuga seexan karin dhibaatada kalena waxa ay tahay tusaale wiilkayga ma hadli karo ma sheegi karo dareenkiisa ma sheegi karo meesha xanuunaysa ma sheegi karo halka uu doonayo inuu aado
horta hore wax oo muuqaal ahaan haddii loo fiiriyo soomaali waa iska taqaana oo wixii ku waadixi maayaan laakiin niyadda waa ka dareemaysaa inuu leeyahay dadkan oo waa isku dhaliilinba hebel ilmo jiran oo haystaa iyo hebel waa curyaan hebel waa dhege iyo waa jira laakiin waxaas anaku tii allah ka weyn oo dulqaaday
bulshada soomaaliyeed waa bulsho aad isugu dhow waxayna leeyihiin dhaqan ah in la qariyo naafonimada ah oo aan dadka loo sheegin sababtoo ah waxay la tahay in la dhaleecaynayo ama ay iin u yeelayaan dad aan wax badan ogeen sidaas darteed waxaan u baahannahay xarumo dhaqanka ku sallaysan oo dadku ay isku aaminaan
iima muuqato dhib weyn oo halkan ka jira marka loo eega dalkeennii halkan waa meel ka kala duwanaanshiyo badan meeshii aan ka imid carruurta qabta xanuunka awtisamka ee halkan waa ay kori karaan oo ay noqon karaan dad qaangaar ah oo madax bannaan waxay ila tahay waxaa jirta rajo ma aqaan mustaqbalka kama fakero labaatan sane kadib hadda waxa dhacaya waxaan aaminsanahay ilaahay allah ayaana beddela qorshayaasha wax walba noloshu waa ay isbeddelaan waxaanse aaminsanahay wax kasta oo aan sameeyo wax kasta oo ay qoyskeennu samaynayaan waannu taageeri doonnaa lagana yaabee inuu iska dhiciyo oo uu ka guulaysto waxaan aaminsanahay inuu tusi doono inay qaldan yihiin oo uu muujin doono in qofka qaba awtisamka uu noqon karo qof nolosha ka guulgaara oo caadi ah oo dadka dhex geli kara saaxiibna yeelan kara taa weeye rajadayda
waan filayaa waxa aad daawateen iyo dhammaan mawduuca ay ku saabsan tahay howlkan ama waxaan u joogno ama doodan v o edu ay soo qaban qaabisay jaamacadda minnesotana ay iska kaashadeen ayaan aan gudageli doonaa waxaan u mahad celinayaa martida doctor rooble asli iyo canab iyo weliba shariif cabdiraxmaan shariif shariifkan waxaan u mahad celinayaa dhammaan dadweynaha ka soo qayb galay ee daawanayana waan u mahad celinaynaa iyo weliba kuwa naga daawanaya live telefishinka qaranka dowladda soomaaliya iyo weliba bogga v o e da ay ku leedahay internetka iyo facebookeena ciddii haysa tole iyo tusaale ama su-aal qabtana ha nagala soo xiriiraano boggeenna facebooka fariimaha intii aan fursad u helnana waan soo gudbin doonaa aan ku bilaabo aan galna barnaamijkeenna waxaan ku bilaabayaa doctor roble doctor roble waad arkaysaa walaaca bulshadu qabto doodii tan ka horreysana dabcad waa daawanaysay bal fikirkaaga ku aadan videogana daawatay bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilah rab caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillah waa arintan hadda aan fiirsanay waa wax jira oo aan layska indhatiri karin muhiimaddana maaragtay ilmaheenna qof walbo iyo ummaddo dhanba waxay rabtaa waa mustaqbalkii bulshada inay inaan helno ilmo caafimaad qaba oo wax qabsan kara marka laba arin ayaa ku hortaagan midda koowaad waxay tahay inaad tallaalkaas oo ah ka mid ah tallaalada looga hortago cudurrada halista ah ee faafa sida jadeecadoo kale si sahlan ku faafa oo culays weynna ku noqon kara dhismahoosaadka caafimaadka ayaa meesha ka jirto haddii marka ilmaha la tallaalin waxay noqonaysaa inay si fudud ku fido waalidiinta maaragtay iyagana sidoo kale markay arkaan waqtigiioo isku aadan sanad ilaa maaragtay sanad iyo shan bilood lix bilood ayaa loogu talagalay qaybta koowaad ee tallaalka tallaalka laba mar ayaa la qaataa sanad iyo ilmaha markay jiraan afar ilaa lix jir qaybta labaad marka tan koowaad waa dhibka weyn midda ay cabashada badan ka timaado marka waxaa la leeyahay ilmihii oo ii fiicnaa ayaan arkaynaa saan laakiin ilaa haddana sida maaragtay horeba looga hadlay maaragtay baaritaanada faraha badan ee adduunka laga sameeyey iyo kuwa c d c da ay samaysayba ilaa hadda wax caddayn ah oo tusaya ama tilmaamaya in tallaalkan mm r ta uu sababayo waxaa la rabaa wax caddayn rasmi ah ma jirto marka sidaa darteed wixiina waa muhiim in ilmihii la tallaalo midaan kalena ilmihii horay ayaaba dhici karta in wax loogu arko waa garta oo soo noqon doonaa faahfaahinta dheerigan waa gudageli doonaa fursada laisku heli doonaa asli baan rabaa su-aalna weydiiyo doctor waa mahadsan tahay asli walaacan wuu jiraa cudurkii jadeecada halkan ka dilaacay dabcan waxa soo kiciyey autismka iyo waxa o dhan waa cudurkaa dilaacay iyo xiriirka tallaalka iyo loo yeelayo hadda xaggay maraysaa arrintu gobolkan xaggay arrintu maraysaa jadeecadii dilaacday iyo cabsidii jirtay bulshadu xaggee la taagaya hadda haddaad wasaaradda caafimaad ka warhayso
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu markii uu dilaacayay jadeecada ay dilaacaysay tallaalka bulshadeena soomaaliyeed caruurkeena laba jirka ah waxay ku taagneed boqolkiiba afartan iyo labo ayaa tallaaleed konton iyo sideedna ma aysan tallaaleen laakiin gobolkan minnesota guud ahaan caruurtoo dhan oo ah soomaalida laga bixiyey ilaa sagaashameeye waaye boqolkiiba inta tallaalan marka tallaalka annaga horta marka hore bilowga aad buu noogu yaraa welwel aad u badanna wuu nagu taagnaa oo waxaan isdhehayna mar walbaba talow goormay fog odhan doontaa oo xanuunka jadeecada uu dadkeena ka dhex dilaaci doonaa marka wayna dhacda arintaas waa la socotiin toddobaatan iyo sideed caruur oo gobolkan ahaa xanuunka ku dhacay lixdan iyo shan annakaan noqonay sababtan waxa weeyaan waxaa nugu yar caruurta tallaalana nugu yar marka heerka hadda aan marayno waxaawaa nasiib wanaag waxaan rabaa inaan idin sheego waalidiinteenna culimmadeenna soomaalideenna kulligeenna waa is abaabulnay markaan ogaanay in xanuunka uu dilaacay aad iyo aada kulligeenna mas-uuliya u wada qaadnay waxaan kulligeen isku daynay inaan dadka gaarsiino macluumaadka saxa ah oo ku saabsan tallaalka waxaan rabaa inaan idinkugu bishaareeyo in lix iyo toban goor uu laba laabmay tirada caruurta soomaaliyeed oo tallaalka qaadata hadda waa maasantahay faa'iidadaas aan hanoo joogto bishaaradan ku ekeynaynaa faahfaahinta usoo noqon doonaa canab baan siinayaa canab bal waxaad nooga warantaa cilmi baarisiyaa socday bulshada waxay ka cabanayaan inaanay xaqiiqda la xiriirta cudurada cudurkan iyo iyo autismka la xiriirinayo iyo talaalka la xiriirinayo maarata in maaragtay ay wax uun ka ogaadaan oo xaqiiqdii bay laayihiin qof walba wuxuu ku sheegayaa in uu doonayo inuu xaqiiqda ogaado cilmi baadhisyada ay jaamacadaha sameeyeen haddii jaamacadda minnesotana dhowaan waa tii aan daawanaynay warbixinteedii maxaa maxaad maxaad noogu biirin kartaa arrintaa waad mahadsan tahay waxaan u mahad celinayaa dadka kasoo qayb galay panelkan iyo martisharabeedka ila fadhiya halkan aad baad umahadsantihiin inaana siiseen fursad aan maanta idinkala qayb qaadano oon anagnaba wixii aqoonan haysana aan halkan idinka soo gudbino jaamacadda sida cashiradii aad daawateen researchyo badan oo autismka ku saabsan baa ka socda qayb waatii hadaad fiidiogii hore daawatay maskaxda lagaga hadlayay sawirada anagu waxaan ka shaqeeyaa qayb jaamacadda ka mida oo iyaguna research sameeya ama cilmi baadhis cilmi baadhistii autismka lagu sameeyna waxaa la rabay in la ogaado inay autismka soomaalida kaga badantay dadka kale mashruucaasna waxaa mashruuc ku saabsanaa minneapolis oo keliya oo imika dhammaystiran runtiina tusay inay soomaalida iyo cadaanka ay kaga badan tahay marka caruuraha kale loo eego iminkana waxaan sameynaynaa mashruuc kii kasii weyn oo la eegayo ramsey county iyo hannibin county haddaad reer minnesota tawaadi la garanaysaa labada county waxayna siinaysaa fursad aan ku ogaano in ka baxsan meelihii aan marka hore minneapolis ka gudsan wax badanna inaan ka barano calaamaadka ay soomaalida carruurtooda kaga duwan tahay calaamada caruuro kale because calaamada ay kaga duwan yihiin baa jira insha allah waan idiin soo gudbin doonaa jawaabaha kasoo baxa waa garta aad baad umahadsan tahay sheekh cabdiraxmaan baan u imaanaya sheekh cabdiraxmaan bulsho marka meel ku wada nooshahay dabcan waxyaabo quraafaada ayaa ka dhex buuxa wax badanoo dhanbana way jiraan shakigana wuu badanaya marka quraafaad jiro dhaqanka soomaalida markaa fiirisiya diinta bulsho meel wada joogtaa in ubad xanuun qaba ilaahay keena lagu ceebeeyo oo autism lagu caayo ama waalidkii lagu cambaareeyo wax diintu ay ka qabto in horta xaqiiqda la ogaado xagga cilmiyan iyo in la isceebeeyo bal haddaad soo koobto bismi illah marka hore waxaan aad ugu mahad celinaya v o e-da iyo jaamacadda university of minnesota ee adiga oo colaada noo daadina aad baan idinku mahad celini kugu mahad celinaya dureerna dawani aad baan ugu mahad celinaya waxaan doonayaa inaan marka hore hal kelimo kooban idhaahdo walaalayaalow waalidka ilmaha xanuunsan haysta waan la damqanaynaa xaqiiqatan waan danaynaynaa xanuunka ilmahooda waan fahmaynaa xanuunka haysta aniga waxaa iigu dhalatay maraykanka caruur lix ah alxamdulilah way fiican yihiin cisbitaal baan ka shaqeeyaa maro badan baa waxaan arkaa oo la keenaa waalid ilma xanuunsan oon hadli karin wata marka damqashadaas arintaa horta waan idinla waan fahmi karnaa yacni arrintaa iyada marka waxaan rabnaa inaad ogaataan inaan fahmi karnaa arrintaa qodobka koobaad weeye qodobka labaad ee muhimkaa waxa weeye oo aan doonayno walaalayaalow diinteennu waa diin aqooneed weeye diinta islaamka waxaa ku jirta toddoba boqol oo kelimo cilmi ka hadlaysa marka waxaa muhim inaan isku dayno ku dadaalo wixii aqoonta ah wixii cilmi baarid ah wixii research uu tusinayo in aan isku dayno inaynu waxaas aamino ama aan qaadano oo aan iska yarayno kutirikutaanta taasna qodobka labaad weeye si kooban waqti waxaan usoo u odhanayaa bulshadeennu muslim baa nahay xaqiiqatan laakiin waxaa caado inoo ah wixii casarkii laysku arkay baa ceshihii laysku caaya marka inaynu dadka jirradaas qaba intii loo naxariisan lahaa ay dareemi lahaayeen damqasho ay dareemi lahaayeen sambathi wax la yidhaahdo inaynu magacyadeenna in badan markaad fiiriso waxaan qabnaa hebel lugay hebel ilay hebel follow hebel gacamay waxaasoo dhan marka waa qofkii oo aan wax dhibaho ku yimid aan ku ceebaynayno waalidkaa damqanaya ee xanuunsanayaana waxay la damqanayaan waxaa dhici karta hadday balay garoonkii tagaan inay waayaan in la soo dhoweeyo meelihii babliga ah ee dadku isugu imanaya in lagu soo dhoweeyo hadday xataa tagaan meelihii cibaada in lagu soo dhoweyn waayo ayaa suuragala marka waxaan doonaynaa arrintaa inaan la dagaalano ogaanana inay diinta ka soo horjeedo aad baad umaasantahay su-aalaha dadweynaha usoo noqon doonaa laakiin waxaan rabnaa inaan fursad siino qaar ka mida daawadayaasha iyo dhegaystayaasha idaacadda v o e da oo laga yaabo inay barnaamijkan kala socdaan qadka satellite-ka iyo facebooka labadaba waxaanu aadaynaa su-aalaha dhinaca facebooka noogu imaanaya goordhow oo filayn in markaa iyagana aan wax ka weydiino ka horeysa waxaa muhiima in waqtiga aan soo koobno afartan iyo shanta daqiiqo ee barnaamijka loogu talagalay aan ka faa'iidaysano oon soo koobano oo aan su-aasha qofka weydiinayana uu kusoo koobo un waxa ugu muhiimsan waxaan tagaynaa facebook aan aadaynaa jaamac axmed xirsin in la yidhahdo wuxuu qabaa su-aal baa u qabaa buu yidhi carruurta aan ahayn soomaalida ma laga tallaalay xanuunkan haddii laga tallaalay maxaa shayga keenaya marka haddiiba laga tallaalay oo ay qaarkood qabaan oo tallaalka la siiyey caafimaad qabaan buu la jeedaa dhegaystaha waxaan siinayaa dhakhtarkan siinaya maxaa shaki keenaya su-aashu waxay tahay sidaan u fahmay tallaalkani oo hadda aanu ka hadlayno mm r tu ma soomaalida mid loogu talagalo khaas ayaa jiro taasaan ka dhex qaadanaa hadalkiisa marka mana aha waa wax ma aragtay dadweynahoo dhan bulshadoo dhan loogu talagalay midabkay doonaan hal haadan cadaan madow guduud jaallo kulli waa la tallaalaa wixii diyaaru ah marka waaa su-aasha waxay noqonaysaa marka khaasatan tallaalkan oo wakhtigiisa kan koowaad marka la qaadanayo iyo waxaas wakhtiga uu soo baxayo calaamadihii autismkii ayaa isku dhow marka shakiga taa ayaan ku tilmaami lahaa waa garta mid su-aal kale ayaan aan aadaynaa xagga bogga facebooka ah oo isna uu qof ka mid ah dadka barnaamijka la socda uu noo soo diray ayaan goor aadi doonaa waana barnaamijkana waxaa iska kaashaday jaamacadda minnesota gaar ahaan qaybta arrimaha bulshada iyo v o da oo si toosa halkan uga tabinaya aan aadno markaa su-aashii gabar la yihahdo saare cali oo imaaraadka joogta ayaa waxay qabtaa saddex su-aal haddaan soo koobo saddexda su-aal waxay leedahay maxaa keena cudurkan dawo ma leeyahay ma laga bogsoodaa saddexdaas su-aal ayay qabtaa waxaan siinayaa asli baan siinayaa hadday xog nagu biirinayso inkastoo dhakhtarku ku habboonaa lakin waxaan rabaa fursaddan adig ku siiyo inta aad ka ogtahay
cudurka autismka barnaamijkii hore waxaan ku daawanay baaritaano ku socda maskaxda oo la saarayo ma aragta mri lagu raadinayo bal isbedel miyaa jira caruurta caadiga ah iyo caruurta autismka ku dhici doono maskaxadahooda si kala duwan oo ay u koraan miyaa jira haddana waa aragteen in dhakhtarkii uu yiri xoogaa raad ceenkaas ah ayaan aragnay marka cudurka autismka ah waxa keeno hooshiisa waa lagu jiraa shalana ma aysan bilaabanin aad iyo aada baaritaan weli u socdaa laakiin waxaa la ogyahay in uusan jirin hal wax keliya oo farta inta lagu fiiqo la yidhaahdo waxaasaa keena waxaa keena waxyaabo kala duwan waxaa la ogaaday in qaarkood la raacsiiyo hidaha hidiraac isbedel ka bilowday jiiniska oo ilmaha ka sameysmo ka bilowmay oo lagaba yaababa wax ka horeeyay ilmaha isagoo aan dhalanin waxyaabaha kaleo la raacsiiya waxaa ka mid ah bii'adda cunuga uu ku koray bii'addaasoo ka bilaabanayso ilmaha markuu uurka ku jiray xataa haddii hooyada ilmahaas dhashay ee xanuun uu ku dhacay oo qandho weyn leh ama virus uu keenay waxaa la leeyahay amuu keeni karaa ama uu sababi karaa maxay aheeday marka waxyaabaha keeno waxaaba badi loo badiyaa hadda wax ka horeeya intuusan ilmaha dhalanin ayaa loo maleeyaa iyo wax ku hareeraysan wakhtiga uu ilmaha dhalanayay wax ku hareeraysan laakiin maanta wax aan farta intaan ku fiiqno aan nidhaahno waxaasaa keene ma jiro cilmi baaristana weli way socotaa aad baad mahadsantaa asli dabcan qof walbo idin ka mid a oo daawanaya ama barnaamijka ka qaybgala halkan jooga waxaa laga yaaba inuu haayo sheeko ama arrin hadduu bilaabo buug laga qori karo waalidiin badanoo la xanuunsanaya ciyaalkooda halkan jooga lakiin waxaan rabnaa in wakhtiga yarkaan haysano iyo waxan oo life oo satellite ka socdan aan kaga faa'iidaysano oo su-aalahaan soo koobno su-aalaha ayaan furaynaa magacaa ku bilow iyo su-aasha aad qabto iyo haddaad xusayso qofka aad su-aasha ula jeedo asalaamu calaykum raxmatullahi barakaatu magacaygu waa cabdiweli axmed warsame waxaan ka mid ahay mas-uuliyiinta jaaliyadaha soomaalida ee nord america cudurkan autismka shacabka soomaaliyeed a uga badnaa jaaliyadeenna waa wax mar kastaba haleelo khaasatan waalidka aniga intooda waan weydiinayaa culimmada iyo caamada intaba gabdhaha iyo wiilashaba aqoonyaniinta halkan fadhiya soomaaliyeedba su-aasha waxaa weeye waalidka waxaa laga yaaba inaan experience u lahayn talaalka waxa uu yahay yaa looga baahan yahay inay wacdigelin sameeyaan waxaa looga baahan yahay wacdigelin inay sameeyaan waa inta aqoonta u leh caafimaadka iyo waalidka laftiisiyaa looga baahan yaan ku ekaynaynaa sidaan su-aashaaiyagaan u doonin uga jawaabaan marka waxaan leeyahay waalidka aqoontaanu u lahayn talaalka ilmaha guryaha ku haysta oo dad badan laga yaabay inay u sheegeen inuu talaalka cudur iyo dhibaato badan u geenayo sida loo fahansiin lahaa adinkaan ilaga baahaya jawaabteedan adinkaan iga baahnay aad baad umahadsan tahay yaa looga baahan yahay haddaan soo koobno in dad bulshada wacyigeliyaan oo aan fahamsanayn talaal hadday jirto cid ku horumaraysa waan waan waan ku horumari kartaa si guud buu idin weydiiyey bismillaah tallaalka horta hore bulshadoo dhan musiibad saaran waa ka soo bilaabo ee, reerka uu ka dhashay ilmaha waalidiinta dariskooda ee, masaajidyada howlwadeennada caafimaadka waa wax maaragtay naga wada dhexayso waa wada shaqayn cooperation waa hal qof keliya laguma tilmaami karo inkastoo ee, mas-uuliyad khaas ay haysato takhaatiirtii iyo ee, howlwadeennada kale ee caafimaadka in xataa la fahamsiiyo tallaalka siduu u shaqaynayo waa wax loo baahan yahay marka waa waa howl dadka dhanka wada dhexayso waa waa garta haday jiraan adaad wax ku daraysaa sheekh cabdiraxmaan ama asli ama canaf hadaad wax ku biirinayso oo dad- dad soo koobiya daqiiqada waxaan odhan lahaa dhakhtarku siduu sheegay waa muhim xaqiiqata innaga oo dhan laakiin waxaa laga rabaa dadka aqoonta leh Ee, oo ayaa laga doonayaa inay dhowr waxyaabood oo muhima sameeyaan faa'iidada tallaalku uu leeyahay haddaan la tallaalin waxa iman kara labada in laga hadlo Ee, wax riski ah ama wax dhibaato ah hadduu leeyahay iyadana in loo tilmaamo qodobka saddexaad ee muhimka ku dara lahaa waxa weeye in la abuuro kalsooni oo la isku dayo si loo abuuri lahaa kalsooni waalidka ilmaha dhala iyo communitiga iyo caafimaadka iyo dadkan dhakhaatiirta la shaqaynaya sidii kalsooni looga dhex abuuri lahaa arrintaa inaan ka wada shaqayno ay dhakhaatiirtu shaqada xoog ku qabtaan dadka aqoonta luhuna ay qayb ka qaataan baa ila tahay in loo baahan yahay miku daro walaalo wax weeyaan markay noqoto caafimaadka guud ee dhaqaalaha ku saabsan in dadka wacdigelin lagu sameeyo dhaqaalaha maraykanka aad bay u yartay wax alla wixii ku saabsan wargelinta laakiin badanaa dhaqaalo wuxuu ku baxaa waxa maaragtay een, markuu xanuunkii dhaco ama daaweynta ayaa lacagta caafimaadka inteeda badan u badan tahay lacag ay- waxaa loo baahan yahay maadaama aan aan nahay dad soomaaliya su-aalo badanna aan talaalka ka qabno inaan helno dhaqaale dadka dhaafsiisan waxa imika la sameeyo inta dhakhtarku gaadhsiiyo intaan gaadhsiinayn in kasii badan iyo in kasii badan iyo in laba laab iyo in saddex laab iyo in afar laaba ayaa loo baahan yahay dhaqaale la-aanna ee, maaragtay maamo baa caruur baa dhalanaya waalidiin cusub baa caruur dhalaya marka aan waxaan odhan lahaa ee, mid ee, haddaan inaan dowladeenna iyo dadkeena aan iskaashano oo aan isku dayno bal inaan ah, warbixin dhaqaale warbixina sameynaa fiican waa gartay aad su-aal dad qabto ee magacaaga ku bilow iyo su-aasha magacayga waa farxiya khaliif and i work for waxaan u shaqeeyaa an organization la yidhaahdo voice of east african women And waxaan aad iyo aad u dhegaystaa aan ula shaqeeyaa maalin walbaan advocate u ahay and waalidiinta soomaaliyeed oo dhibaataysan oo ka walwalsan and dhinacan cirbadaha ha noqdaan ama autismka waxaan u mahadcelinaa dadka maanta halkan kasoo qayb qaatay oo oona wacyigelinaya waalidiinta u sheegaya waxyaabaha soo een, dhinaca ku saabsan een, cirbadaha waxaan u mahad celinaa asle ashkar oo mar walba u taagan maaragtay inay wacyigeliso communitiga laakiin waxaan badanaa aad aga yaabanahay maaragtay hooyooyinka oo maalin walba ila hadlaan oona xaqooda aanan fahansaneen markay imaato cirbadaha haddaa ay takhtarkii hore fadhiyay wuxuu yidhi een, research ma qabno ama ma- ma dhihi karno autismka cirbadaha keeni karo laakiin aaminaadii meesha ma jirto oo markay imaato cirbadaha caruurta een- een hooyooyinka een ama- aabooyinka ay geyn doonaan mmr-ka sida hadaaya takhtarka uu sheegay wuxuu yidhi een, waxaa laga yaabaa evende uu dhahay maaragtay een, m- ma ogi inay cirbadaha keenayaan maaragtay een, daawadan oo ilmaha autismka cudurkan ku ridaaya laakiinse hadduuba ogyahay inuu meesha side effects uu jiro hooyada ama aabbaha xaqsoo uma lahan inay ogaadaan cunuga aad wadi doontid aad cirbad ku duri doontid waxyaabaha ka soo dhici doono oo maaragtay hadday noqoto imalmaarka En canab iyo haddaad ogtihiin waxaan isla marnay aan researchka ay suubiyeen oo ahaayeen aan aan boorkaas ku jiray advisory boorka En ayna qaadato waqti badan laba sano saddex sano ma en- en- su-aasha dad dad su-aasheeda waxay tahay markay ka soo baxeen waxay dhaheen waxay Somali community 132 waxay ku badan yihiin cirbada ilmaha lagu dhufana waa run 400,000 dollars a CDC ga ku bixiyeen in that research haddana waxaad ka dhawaajisay Hannibal County Ramsey County waxaa- waxaan ku wadnaa another research or something eh, macnaha waxaan u arkaa is waste of time how about more funding in la siiyo Department of Health vaccinationka training fiican la siiyo hooyooyinka iyo aabooyinka walwalsanna ay ogaadaan caafimaadka inuu ku xiran yahay ilmahaaga inaad cirbadaha ku dhufato but at the same time dhibaatadii xaqa ay leeyihiin en- en- en parentskan ay ogaadaan taas ka hadla please su-aasheeda waxay tahay lacagtan aad gelinaysaan oo c d c ga ama dib- eh, the federal diibaayo oo researchkan just lagu ogaado numberka inuu ku badan yahay how about in lagu ogaado maxaa autismka keenaya maxaana laga gaari karaa Thank waa you.
mahadsantahay aad baa u mahadsantahay Een, een, waxaan idinka codsanaynaa su-aalaha inaad koobtaan haddii qof walba oo halkaa istaago oo su-aal rabo uu comment bixiyo waqtigaa nugu yaraanaya marka si aan ugu faa'idaysano su-aalaha in laga jawaabo waxaan su-aalaha soo koobtaa oo nuxurka aad ka aadaa waxaan siinayaa eh, guddigaas doctoraan ku bilaabaya Ee, marka hore farxiya waxay dhahayd waalidiinta soo xaq uma laha in loo sheego dhibaatada ka imaan karta tallaalka Way u- xaq way u leeyihiin qof kastoo wax caafimaad dakhtarka markuu u tagaayo daawo haddii loo qoraayo haddii ee, wax la samaynayo qalliin haddii la samaynayo waa loo sheegaa faa'iidada waxaan tallaabadan la qaadaya ay leedahay waa in loo sheegaa iyo waxa ka imaan kara marka faa'iidadii waa in laga hortago cudurka hadda sida janeecadoo kale in laga hortago waa mid Ee, dhinaca marka dhibaatada kale ka imaan karta waxa waa- mar walba waa miisaan waa dhibaatada uu keeni karo iyo faa'iidadii yaa badan hadday faa'iidada badan tahay waa in la aadaa marka waa la qaadanaya marka dhibaatada waxaa ka mid ah qande inay timaado inuu xoogaa finan yar soo baxaan Ee, kuwaas waa iska badan yihiin laakiin mm, ee, maaragtay tiro yar ayaa waxaa jirta ilmaha qaarkood qalal ku dhici karto febrile seizure inuu imaan karo marka waalidka in lasii ogeysiiya marka haddii uu ku arko qandhadii inay soo eh, fever hadduu yimaado in laga hortago oo daawo la sii siiya da- eh, tylenol in la siiya ibuprofen wixii qandhadaa lagu dejin lahaa markuu se- febrile seizure yimaadana ay kasii muhiimsan tahay mar walba in ilmaha qandhada laga dejiyo ayna la soo xiriiraan eh, rugihii caafimaadkii ee tallaalka sameeyey waa garta aad badan maasan tahay
su-aasheena ka
soo koob adoo mahadsan waxaan rabnaa waqtigana waa nugu socdaa haye waxaan rabaa un inaan idhaahdo horta farxiya aad baad mahadsantay su-aal fiican baad weydiisay laakiin eh, researchka la sameynaya vaccineka kuma saabsanayn wuxuu ku saabsanaa tirada een, caruurta soomaaliyeed may autismka gabadha su-aala waalidiintu soo codsadeenna way ahayd dhaqaalaheedana waxaa keenaya marka su-aashaa la baadhaya hawl badan baa la samaynayaa dad baa la shaqaalaynayaa faylashii fa- iskuuladaa la furayaa clinical review baa lagu sameynaya coding baa lagu sameynaya epidemiology baa lagu sameynaya hawl badan weeyaan taas daraaddeed aan sameynay aan tusnay inay soomaalida iyo go-aankii ka soo baxay marka aad research samayso hay-ad kastaaba meel bay ku habboontahay jaamacaddu research iyo waxbarashay ku habboontahay in hay-aduhu iskaashadaan baa fiican annaga markaan wax soo saarayno waa inay nambarkaa ay ka faa'iidaystaan dadka serviceka sameeya oy service gooniya soomaalida u sameeyaan dadka wacdigelintu waa inay wax ku daraan annaga researchkeyga wacdigelin kuma jirin haddana markasta tv-ga soomaaliga waan tegi jiray markasta waalidiinta waan wacdin karin markasta warka autismka waan gaarsiin jiray wax alle wixii waalidiinta Sooma- soomaalida ay support nooga baahayna waan siinaa laakiin qolo kastaba mandate bay leedahay stateku mandate buu leeyahay klinigyadu mandate bay leeyihiin waxana in isla kaashado waan kula hirgelinaynaa waana la soconaa laakiin ogow qolo kastaaba waxay leedahay gacmahooda wixii gacantooda kanaan imika samaynaynana warbixin iyo waa inuu faa'iido communityga kasoo geliyo unbaa loo samaynayaa Een, waana power information is power and data is power marka u isticmaala sida idinkaa uga heshaan waa mahadsan tahay
oo dadka u sheego in uu jiro barnaamij aad u weyn oo wasaaradda caafimaadka minnesota oo anna aan ka mid ahay dadka barnaamijkaas wado gabdho kaloo soomaalina ay ka mid yihiin dad dadka wadankan u dhashana ay nagala mid yihiin barnaamijkaasaytoo dhan wuxuu ku sii jeedaa in bulshada la siiyo macluumaadka saxa ah ee ku saabsan tallaalada iyo sidoo kale in la siiyo macluumaadka saxa ah ee ku saabsan autismka marka barnaamijkaasoo dhanba wuxuu ku salaysan yahay in waalid walba uu jecel yahay ilmihiisa inuu waalid walba jecel yahay inuu ilmihiisa wax u qabto sidaa darteed markuu waalidka helo macluumaadka saxa ah inuu gaarayo go-aan sax ah oo caruurtiisa markaas daryeelka ku habboon uu la raadsanayo waxyaabaha aan dadka ku dhiirigelino barnaamijkaas waxaa ka mid ah haddii aad warwar qabtid haddaa ilmahaada ku aragtay wax ku warwargeliya haddaad tallaal warwar ka qabtid takhtarkaada ula tag isaga ama iyada weeyaan qofka aad ka helaysid macluumaadka saxa ah laakiin haddaad dhagaysatid xaafadaha waxa sheekooyinka lagu haayo haddaad tallaabada aad qaadaysid ay noqoto mid ku salaysan qof kale wix uu kuu sheegay iyo qof aan arintaas macluumaadkeeda saxa aan haynin wax uu kuu sheegay inaad go-aan ku gaartid oo cunugaada aad dib ugula dhacdid daryeelkii loogu talagalay soomaaliya miyaana khasaaro weyn noo ahayn waa gartay waa gartay Aad- aad aad- aad baad umahadsan tahay asli waxaan rabaa hal su-aal inaan idin dhex dhigo idinkoo dhan wax xiriira ma ka dhexeeya een, tallaalka iyo cudurka autismka waxaan ku bilaabaya doctorka kusoo bilaabaya ilaa hadda wax caddeyn ah ma jirto
adigana waxaad ka maqashay ilaa hadda toddoba iyo toban cilmi baaris waaweyn oo lagu kala sameeyey dunida afarteeda gees ayaa la qabtay oo lagu baarayo xiriirkaas wax xiriir ah oo cilmi ku salaysan oo autism iyo tallaalka mmr-ka ka jiro maanta aydi la hadlayno ma jiro
waan ku raacsanay siday yidhaahdeen mid baan rabaa inaan serviceka inankii hore uu ka hadlayay Walaal, haddaad soo koobi karto, waqti aan soo haynin.
koobaya laakiin waxaan doonaya inaan idhaahdo marka aad haddii ilmahaaga aad ka sh- ka shakido inuu aan- aad autism ka shakido een, damoor aanad isku xidhin iskuulada damoor aanad helaynin caawimaad damoor adigii aad keligii isku xidhaysad waxaana dhaqan ahaan wa- waynu weli waxaynu ku jirnaa inaan baqayno marka waalidiin weli baqayno xitaa walaashood anu reer baa naqaanaa aan si fiican isku naqaano toddoba sannadoodii sheegin aniga markaan ilmahayga yar playgroundka ka cabanayo maanogay dhibta waalidkaa haysataa maalintii ay ii sheegtay iyadana neefti baa kasoo booday aniga markaa waxaan dareemaya san- saan ka- isku kaashan lahayn waalidahaan Waa- waa gartay.
marka waxaan jeclaan lahaa ta kale serviceka kale jirta waxaa waaya ta countyga ku siiso haddii ilmahaaga clinical evaluation lagu sameeyo servicyo kii kasii weyn baa kuusii furmaya caawimaad iyo dhaqaale baad helaysaa marka saa ku waalidkiiyo ilmihiina isla burburaan ma ahee aan aqoonna Anab- raadsano waalidkana service ha helo okay aniga aad baa umadsan tahay waa ka xumahay inaad maaragtay idinkoo Maya, in- macluumaad badan haya oo raba inaad hadashaan idin ku celino laakiin annaguna waqti baan nahayo halka aad naga daawanaysaan waa idaacadda v o a oo toos idinkaga soo tabanaysa magaalada minneapolis gobolka minnesota waxaan idin leenahay nabadgelyo meel kastoo aad naga daawanaysaan
aad buu mahadsan yahay maxamed colaad xasan oo barnaamijkaasi inala socodsiinayay aan idinku bedelay wicitaankii dhegeystaha dhegeystayaal waxaa naga xasuusin ah kulankaasi dadweyne oo aan idiin soo gaabinay isaga oo dheer waxaad ku dhegaysan doontaan idaacadaheenna soo socda haatanna haddii aynu dhinacaas iyo magaalada muqdisho war haatan naga soo gaadhay aan eegno sarkaal ka tirsan wasaaradda maaliyadda ee dowladda soomaaliya ayaa goordhoweyd kooxo hubaysane ay dil ugu geysteen magaalada muqdisho wariyaha v o a ama wararka ay v o eda helayso ayaa sheegaya in deblaydii dilka geysatay ay goobta ka carareen jacfar kuukaay ayaa dilkan ka waraystay wariyaha v o e muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdulle waa mahadsantahay jacfar ee xaafadda xamar biile ee degmada warta nabadda meel ku dhow saldhigga degmadaasi waxaa galabta koox hubaysan ay ku dileen sargaal ka tirsan ee wasaaradda maaliyadda oo la ii sheegay inuu ahaa agaasimo waaxeed lagu magacaabi jiray siciid kaarshe rooble ee koox hubaysan oo ilaa ay saddex gaari soo basoodawata ayaa joogtay kadibna goobta ayay ka baxsadeen sida ii sheegeen ee dad goobjoogayaal ah waxaana ee markuu dilku dhaca kadib goobta gaaray ciidamo ka tirsan ee kuwa amniga iyo maamulka degmada warta nabadda oo halkaasi tegay
qolyaha wax dilay ma baabuur bay wateen ee sarkaalka la dilay laftigiisu ma dhulkuu socday ma meel buu fadhiyey ma gaari buu saaraa bal arrintaas ee, wax wara ma laga hayaa
goor dhaweed aan la hadlay guddoomiyaha degmada warta nabadda ee seyne maxamuud warsame waxay ii sheegtay in ee, kooxdan hubaysan ay marka dilka ay geysanayeen aysan gaadiid wadan ee, k- saddex qofna ay ka koobnaayeen sida dadka deegaanka ee marka goobta ka dhawaa ay sheegeen ee, halkaasna ay ku toogteen ee, sargaalkan ka tirsanaa wasaaradda maaliyadda waxaa xusid mudan ee, saciid kaarshe rooble in saddex bil ka hor isgoyska florence ay ku dhaawaceen al-shabaab oo saddex bil ka hor dhaawac uu qabay dhowaana uu kasoo kacay dhaawac ay u geysteen ee, kooxdan kadibna ee, hadda uu dib u shaqo bilaabay ee, shaqo bilowgiisii kadibna galabta ugu dambeynta ay ku toogteen ee, xaafadda xamarbile waxaa dhaawaciisa loo soo qaaday ee, dhimashadu markay dhacday kadib waxaa goobta ka guddoomiyaha degmada oo ii sheegtay in hay-adaha baarista ay ku wareejiyeen xarunta c i d da la geeyey kadibna isbitaalka madiine ayaa meydkiisa la dhigay marka saciid kaarshe wuxuu ahaa ee, ruux firfircoon oo ka tirsan wasaaradda wuxuu ahaa agaasimo waaxeed waxaana horey ee, uu ahaa qof dhaawac u qabay ee kasoo gaaray weerar ay Waayahay.
ku qaadeen ee, al-shabaab Ee, maadaama ee, bartilmaameedba uu sidaa u ahaa oo horey loo dhaawacay ee, wax ilaalo ah oo isaga la socotay ee, ma jirin miya
Eh, la ima sheegin ilaala hadda si gooniya ula socotay ee asagu waardiyeynaysay waxaase jirtay feejignaanta iyo in eh, mar walbo arrinta la xiriirtay in dhaawacaanu hore u qabay sida ay xaqiijiyeen ee maamulka degmada oo dhaawaca uu kasoo kabsaday islamarkaana uu hadda dib u shaqo bilaabay haddana galabta halka uu ku dhammaatay ajashiisii oo kooxdan ay toogteen kadibna goobtay ka baxsadeen jacfar sida maamulka degmadu ay sheegayaan wasaaradda maaliyaddu waxay ka mid tahay dabcan hay-adaha waaweyn ee dowladda gaar ahaan wuxuu ahaa agaasin waaxeed ka tirsan wasaaradda oo dowladda soomaaliya kaas wuxuu ahaa wariyaha v o a cabdiqaadir maxamed cabdulle oo khadka telefoonka ugu warramayay wariyaha v o a jacfar kuukay
walaalkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a waxaa maalintii labaad ku xiran magaalada hargeysa wariye cumar seerbiyo oo ka tirsan idaacadda goobjoog ee magaalada muqdisho isagoo laga qabtay garoonka diyaaradaha ee magaalada hargeysa isagoo markaa kasoo noqday magaalada muqdisho sida wararka nagu soo gaarayaan suxufigan ayaa la sheegay in ciidamada booliska ay ka qabteen garoonka lamana oga ilaa iyo hadda xaalka rasmiga ah ee xarigiisa laakiin ururka saxafiyiinta somalilan ee solja ayaa sheegay in ay filayaan sababta la xiriirta xarigiisa magaalada muqdishona ay doonayaan in ay kala hadlaan maamulka kadib marka la maxkamadeeyo sahre cabdi axmed ayaa khadka taleefonka ee hargeysa ku wareysatay maxamuud cabdi jaamac xuuto oo ah guddoomiyaha ururka solja waxaanay weydiisay waxay kala socdaan xarigga wariyahan walaal sidaa aad sheegtay inankaa wariyaha ah wuu xidhan yahay ciidamadana madaarka hargeysa isagoo kasoo degaya shalay xidha duhurkii marka ilaa hadda wax faahfaahina boolisku kolley kamay soo saarin wasiirka arrimaha gudaha shalay ka hadlo arrintiisa waanu baaraynaa marka kolley waxaanu filaynaa inu haduu lahaa ilaa beritoole inay kala caddaan doonto oo maxkamadda kolley ay horkeeni doonaan marka taas baanu eedda loo haysta ku ogaan doonaa laakiin ilaa hadda boolisku wax faahfaahin oo dheeraada kamay bixin anana intaanu kala socono waxa weeye anuu kolley muddo badan buu iminka xamar joogay marka kolley waxaa lagu eedeynaya unbaan filayaa sidii wariyaashii horeba tegitaanka xamar iyo kolley warar liddi ku ah oo ay baraha bulshada soo dhigaan inta badan dee dadka warbaahintii halkaa taga oo somaliland ay u aragta markaa inay tahay arrin midnimada somaliland iyo waxyaabaha soomaaliya ay taargetka ka dhigatay ee saddexgalkaa kolley lagu wiiqayo marka kolley eedda u badan waa taas baan filaya hadduu ilahay dha laakiin waanu hubin doonaa marka ay maxkamadda hor keenaan ilaa iyo shalay marka intii uu xirnaa ma la hadasheen maamulka cidaad ka aragteen ma jirtaa ama wax idiin faahfaahisay waxay noqotaba walaal waan la xidhiidhnay kolley booliiska iyo dee wasaaradda arrimaha guduhuna oo booliiska maamushaana iyadaaba ka hadashay oo tidhi baadhitaan baanu wadnaa waananu sheegi doonaa wuxuu ku xidhan yahay marka dee ciddaas unbay khusaysaa kolley ilaa hadda xukuumad ahaan marka la eego dee marka anagu inta badan dee waxaanu samaynaa inaan wadahadal mar walba kala furno marka dacwadaha saxaafadda dee ay timaado somaliland oo dee ururku taas uu qaabilsan yahay inuu difaaco suxufiyiinta marka kolley beritoole ayaanu hawshiisa markay keenaan dee eedda maxkamadda horteeda hadduu ilahay aanu ka howlgeli doonaa si sharciya maadaama ilaa hadda dee wadahadalkii iyo wixii dee hawshu ay ku xidhnaydba ilaa hadda baaritaan ay ku jirto anaan dee anagu u gacan dhaafi karayn waxaad ii sheegtay in garoonka diyaaradaha laga qabtay marka miyuu soo degaya oo xamar uu ka imaaday mase wuu u socday markii la xirayay walaalow in muddo abuu imika maqnaa xamar buu joogay xamar buu ka yimid madaarkuu kasoo degay xaaskiisa ayay wada socdeen sida aan warka ku helnay oo halkaa intuu joogay uu ku guursaday marka imikuu hargeysa u socdo kolley dee arrimaha familiga iyo kolley waxaas baan filayaa ujeedada safarkiisu inay la xidhiidha imika uu somaliland ugu soo noqday laakiin muddo badan buu xamar imika ka shaqaynayay idaacaddaha ka shaqaynayay kolley inta badanna waa ninka ugu badan ama wariyaasha ugu badan inta badan baraha bulshada dee ka hadla arrimaha soomaaliya kaga hadla marka dawladdu taas un baan filayaa inay la xidhiidhinayso eediisa inkastoona weli hubin oo ay ku xidhan tahay dawladdu waxa ay keento garsoorka hortiisa waa gartay marka ma waxaa loo malaynayaa wax dowladda ka dhana maamulka somaliland inuu sheegay oo saas lagu haysto mase in wariyaasha ka socda dhinaca hargeysa iyo somaliland inay tagaan soomaaliya iyo muqdisho ayaa caqabad loo arkaa oo taasaa keeni karta in la xiray maxay kula tahay adiga haddaad xataa wax maqasheen walaal kolley somaliland dee arrimaha soomaaliya waad og tahay oo dee waxaa ka dhexeeya cilaaqaad aan wanaagsan baa ka dhexeeya inkastoo wada hadal u socdo arrimaha isdhexgalka bulshooyinka runtii sida uu madaxweynaha soomaaliya maalintii dhaweyd ka hadlayay inta badanna ay ku celceliyaan soomaaliya somaliland way kasoo horjeedaa marka waxay u aragtaa cidda somaliland ka tagta inay runtii dee nidaamka sharciya dalkan ay kasoo horjeedo oo dalkani ma ogola in la isdhexgala ama la isku socdo taas baanu filayaa un de ujeedada ugu weyne somalilan runtii saxaafadda wariyaasha ka dagaalka ama dadka siyaasadda ee halkaa ka yimaada runtii ay u mutaysaan xadhigga marka kolley somalilan waa arrin ay qaadatay oo ay ku Waa shaqayso oo ah dadka reer somalilan inaanay noqonin dad qarannimada somalilan dee waxyaabo kullidiye aanay marka ay soomaaliya tagaan aanay baahinin ama aanay ka hadal ama aanay dhex dhexgelinba arrimaha siyaasadda ee soomaaliya waa gartay marka warbaahinta iyo xoriyatul qoolka een xakamadaasi ama in een xeendaab lagu kala xiro caqabad intee leeg ayay ku tahay walaal dee xorriyatul qawlka somalilan waa dalalka ugu horumarsan sidaanu aaminsannahay saxaafadda somalilandna runtii waxay haysataa madax banaani aanay haysan dee warbaahinta mandaqada aynu ku noolnahay soomaaliya waxaa ka dhaca warbaahinteeda waad aragtaa Een, dalalka kale jaarka ah somalilan waad aragtaa xorriyatul qawlku siday ka tahay marka anagu somalilan ahaan suxufiyiinta waanu ku faanaa runtii dee somalilan iyo dastuurkeedu awoodda uu saxaafadda somalilan siiyey suxufi kastana waxaa ku waajiba inuu isna ixtiraamo ixtiraamka uu dalkan iyo dastuurkani u sameeyey marka waanu kasoo jeeda anagu sooje ahaan een, wixii dee somalilan wax u dhimaya laakiin wixii gefe suxufiga een, ku lidiya ee ka dhan ana runtii waanu u taaganaha waa ujeedinaya waxaan u abuuranahay sooje ahaan
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha ururka saxafiyiinta somalilan maxamuud cabdi jaamac xuuto oo khadka telefoonka ugu waramayey sahra cabdi axmed dhegeystayaal waxaa naga xasuusinaa in aan la hadalnay mas-uuliyiinta somalilan ilaa haddana wax fariina kamaanaan helin xilliga ay suuro gasho ayaan jawaabtooda idiin soo gudbin doonaa laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan haatanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha waxaana nairobi inoogu soo diyaariya alaaba qoraaga axmed faarax cali daaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda dhegaystayaal waa marag madoonto raggii iyo dumarkii gobonnimada dalka soomaaliyeed u soo halgamay inaan abaalkoodii loo gudin hadda badiba waa u goosteene markay noolaayeen dowladdii ay dhaliyeen duulkii hoggaanka u qabtay ma ay xaalayn hadday iisheenna iyada warkeeda baddah caad kuma roogna mabaadi'dii soomaalinimo ee halgankooda saldhigga u ahaa in waa hore la iska meel dhigay guushii ay halgankaa ku gaadheen ee ay inagu soo simeenna ay bashiishatay waxa keliya ee iyaga iyo innaga isugu keen haray malaha waa sannad guurada bilaha halganka iyo calansaarka oo aynu mar xusuusanno marna aynu ku hambaabiro iyaga oo ina dhaafay oo markaas maalmo dhowra laga joogo si kastaba ha ahaatee bilaha halganka iyo gobonnimada lixdankii markay soo wareegaanba waxaa garla inoogu leeyahay in aynu u dabbaaldegno oo afka baarkiisaba allaha ka dhigee aynu xusuusanno waayeelkii iyo dhallinyaradii qadiyadda xornimada naftoodii u huray u naafoobay xabsiyadii gumaysigana ugu silcay runtiina dadkii halgankaa ka soo qayb qaatay tiro laguma soo koobi karo waxaase jira qaar mudan in si gaara loo xusuusnaado oo hawkarkii madax bannaanida loo soo maray si weyn uga dhex muuqday qaarkaas xuska dheeraadka a mudan kuwooda ugu sii mudanna waxaa ka mid ah nin aydun magaciisa dhaaxba iga maqasheen oo xisbigii leegada iyo dadweynihiisa ay maansadiisu u ahayd shidaal ay ku dhaqaaqaan kuna howlgalaan waa allaha u naxariistee gabyaagii la odhan jiray cali xuseen xirsi oo inkastoo soomaali tiro yari ay maanta garanayso haddana ahaa nin qayb weyn ku lahaa halgankii lagu guulaystay ee s y l ay hoggaanka u qabatay dhinaca farsamaynta maansada haddii laga eego wuxuu cali xuseen ahaa gabyaaraca hore ee maansayahanada soomaalida ka mid ah tixihiisana ku gudbin jiray luuq isaga u gaar ahaydoo cid kaga dayata mooye cid lalahaydi aana jirin toddobaad walba habeenka axaddu soo gelayso markuu naadiga leegada intuu kala istaago uu tixihiisa kaga daryaansho ayaa gudaha iyo heeladkaba la soo buuxin jiray qof xisbiga ka mid ahaa ku aan ka mid ahayn mid arrimaha siyaasadeed ee uu ka hadli jiray inuu dhagaysto goobta u yimid iyo af soomaaliga weli noolaaye mid ku raaxaysiga murtida gabyaaga usoo xusul duubay intaas oo idilba iyaga oo wada dhaga ah ayay soo dhooban jireen dad badan ayay taxihiisu xisbiga ku soo xidheenoo isaga dartii xubno kaga noqon jiray markaas baa waagii dambe waxaa la isweydiin jiray magaca eswa l e dheeraaday macali xuseen baa ku wacnaa mase ma ahee isaga qudhiisa ayuu xisbigu caan bixiyey aada haddaba siday ahayd u garatide allaha u naxariistay heesaagii weynaa cabdi maxamed amiin oo dhallinyaradii swel ka mid ahaa cali waa ninkuu gabayadiisa hubka culus iyo hawsarka ku maseeyey markuu lahaa hadday dhiilla soo hoyato oo diriir la heenseeyo tixihii sidii hawsarkii cadowga heeraayay halkuu cali xuseen ka hadli jiray waanu hibanayb howlaha xisbiga markay joogto cali xuseen gabyaa keliya ma ahayn wuxuu ku jiray kooxihii horseedka lagu magacaabi jiray ee dhallinyarada ahaa kuwii had walba loo diri jiray meelaha halista loo filaayo ee danta qadiyadda gobonnimadu ay kolba gasho taana aan ku tusaaleeyo sheekadan uu cali gabayadiisa midkood ku taariikheeyey oo dhacday dabayaaqadii kun iyo sagaal boqol iyo afartanadii sida la xusuusan yahay kun iyo sagaal boqol iyo shan iyo afartankii waa tuu dagaalkii labaad ee dunidu dhammaaday waa tii geeska afrika talyaaniga lagaga adkaaday oo soomaaliya etoobiya iyo eritreyaba inta gacantooda laga bixiyey ay si fudud gacanta ingiriiska ugu dhaceen boqorkii xabashida boqor xayre salaasi oo ku dhowaad toban gu england qaxooti ku ahaa waa tii kun iyo sagaal boqol iyo lix iyo afartankii adisababa iyo kursigiisii lagu soo celiyey dabadeedna waa tuu istusay dhulkii talyaaniga laga qabsaday oo idil inuu isagu gar u leeyahay macnaheedu wuxuu yahay etoobiyadii u soo noqotay inuu ku darsado eritrea ilaa xeebaha banaadir iyo dhammaan dhulka soomaalida si uu haddaba qorshahaas u meel mariyo wuxuu boqorku isla markiiba bilaabay soomaalida inuu kula taliyo gebgabta leegada intay dhagaha ka furaystaan ololaha madax banaanida ee ay ku daba joogaanna ay faraha ka qaadaan inay ku soo biiraan dalkooda hooyo oo uu etoobiya ula jeeray leegadii iyo dadweynaheedii si xoog leh ayay talada ugu gacan sayreen muddo gaaban kadibna waxay ciidamadii boqorku duulaan ku kiciyeen xaruntii uu xisbigu jigjiga ku lahaa halkaasna ka furayd tan iyo xilligii uu ingiriisku xukumayay maantaasna madaxdii iyo howlwadeenkii halkaa loogu tegay ayaa gacanta loo qaaday waxaa laga dhigay wax la laayey wax la dhaawacay iyo wax iyaga oo qabiran xabsigii weynaa ee adari waa hareere loo dhaadhiciyey taasi hadday dhacday reegadii xamar waxay u baahatay inay hesho wararti faftiran oo ku saabsan guuldaradii jigsiga laga soo sheegay iyo dadkii adari lagu xerxeray waxay ku dambeeyeen sida ay cid waliba malayn kartana waagaas dhulku gaadiid iyo isgaarsiin fiican ma lahayn waxaa laga maarmi waayey in la helo dhulkii wax ka dhaceen qof isa sii taaga oo war sugan kala soo noqda maalintaasna cali xuseen ayuu ahaa ninkii isa soo bandhigay oo ku yaboohay inuu isagu xilkaas dhabarka u ridan doono markaas buu kabihii cagta ku rigtay isaga oo sahay la siiyey aanay jeebabka ugu jirin cid wehelisaana aanay la socon xamar iyo adarise dhul baa u dhaxeeyee dhibtii sodcaalkaas cali ka soo gaadhay ha i weydiine adiguba male si kastaba ha ahaatee wuxuu cali ku guulaystay magaaladaas intuu isa sii taago inuu xabsigeedii weliba dhuumasho ku galo oo raggii ku silicsanaa ee leegada ahaa uu kafool kafool ula kulmo markuu soo noqday gabaygii warbixinta iyo guubaabinta reer adari isugu jiray oo naadigii israel ee xamar uu ka tiriyeyna waxaa ka mid ahaa dad ma noola leegooy haddaad wariga doonteen ee jeelkan daraad galay anoon la ii dareemayne nimankii dubbaha lala dhacay yaan soo dul joogsadayee raggii sibirka wada daadsanaa danab siduu laayay duubiga rashiid go-ay markuu daqarku ii muuqday alla dugaye sawtii naftuba duul itirimahab duhurka iyo fiidkii colka ah idin dul meeraya dabinkaad cagaha kula jirtaan qaaca dami waayey annaguba dulmiga waa qabnaa dacasna noo dheere waxba yaan dilmada adariyey diinta loo nicina hadduuse qoon xornimo dooni waa inuu dulqaataa ee dilka waxa u bareedheen markaad leega damacdeen ee cadowgaad u dabacdaaye waa kugu dulaalaaye waa inaad dubku u geejisaan doqoni waa liida buu yiri sidaas ayuu leegadii xamar joogtay iyo madaxdeediiba ugu warbixiyey cali xuseen ilaahuw ku naxariiso dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa ha inoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid a hadduu eebeydmo
aad ayuu mahadsan yahay axmed faarax cali idaajaah barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha intaas haddaanu ku dhaafno haatan waxaad kusoo dhawaataan dhinacii heesaha ayaan jalleecaynaa heestal kudhageedu yahay xulashada jacaylka waxaa ku luqaynaysaa faadame hilaac taas ayaan kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan idaacaddii cawaysnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa magaalada washington intaan mar kale hawada kusoo noqonayno haddii aan la idmo waa aniga oo caashi ibraahina ismaaciil xuseen farjal idaacaddii la wadayay dhinaca farsamada oo maxamed cabdi sandeere ahaa dhammaan waxaan idinkaga tegaynaa sidaasi nabadgelya